وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة عبسة والله بيها فرطن عيضو سببت سورة كسورة التوحى هيد نبي عليه الصلاة والسلام لها الله لمن قال بي وويناي قريشات كاملة آدنا وقد داليا إنه وحوك العبعية آه سيبا إنك أولها دايو حلوة الماما وضي بن خلف من كل أولان كذين وها هي دار لمدة إساقنا التوابين كوكوها يا وحد دوانا يبالين وحون ka dhacdhiciya maadaama dad uun ay hoggaan u yihiin had iyo jeerna siyaabaha aragtidu ay iska tahayba ah qofkan hoggaanka ahi haddii uu malaan hagaago dee waanay tahayba ficlane annaasu calaa diini muluukiin baa laya dadku waxa ay haystaan uun diinta madaxdooda hadduu qofka madaxday hagaagsan yihin qaybo dhanna mujtamaca ka midabaa siday isugu yara egeysiinayaan oo haatan boqorada iyo had iyo jeer madaxda dharkoodaoo kale un la yaro gashado ama la isu yara egegeysiiyo ummado badan baa dhaqankooda wuxuu iska noqday iyo dharkoodu ka madaxdooda ayuu iska noqday caalamkao dhan adiga arkayo suuriya waxaa lagu taagan yahay tay maxaa keenay suuriya tay in la isku wada taago wasiirku aanu socon karin ilaa uu labadaa isku taago agaasimuhu oo kada wa kada dee siday ugu sii dayanayeen madaxa kuwana kuwa ka waaweyn ay ugu sii dayanayeen ayaa dhar ay isaga noqotay labiskii adduunyadao dhamiba ay gashanaydba marka taasuu ka duulaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetna wuxuu lahaa ataraa bidaalika ba'san arrintaa miyaa dhibaato waragtaa arrintaa aan ku sheegay ka waran taasuu isugu daya inuu ka dhaadhiciyo nin markaa halka wax marinaya aan arkaynin oo cabdullaahi ibnu ummi maktuum loodhan jiro saxaabi jaliil ahaa oo indhalaa ayaa nebiga u yimi oo de itusa un waa kaadiyo jeer indhooluhuna mee de cid baa hagaysa markii layidha waa ka nebigii buu ku bilaabo waxa uu leeyahy callimnii mima callamaka allah wixii ilahay uu ku baray wax iga bar waxaa la ii sheego markaasuu ka wadaa nebigoo dee ninkan aada ula hadlayana isagu dee ma arkayo uu indhalaaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu jeclaystay inuu ka yar joojin laha bal intay kan dhan u kala dhacayaan markaasuu dabeetana ninkii xaggiisii u jeedsaday sidaa qur-aankuba uu tilmaamay wejigana wuu yaro ururiyey nacayfiyo uu saxaabiga nacaya maaha laakiin waxa ay tahay bal horta kan dhammaysa arrinkiisa ilaahay baa dabeedna canaantan debacsan ayaa uu ku soo dejiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax badan bay qisadu tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa hadduu nebi maxamed wax qarinayo aayaadkan u qarin laha wax u qariyay ma jiro tanaa qisadan iyo kuwa lamidka ah ayaa markhaati u ah sidan uu yidhi oo wejigiisiibuu caynkan yidhi oo maxaa ku ogeysiiyo waa canaan baa ka dhacday muu qarin sideediibaa dee ummadda ammaanada uugu soo gaarsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam balaaqiisuna waadixa waxba aan ula hadhin bay tilmaamaysa waxaad kale ay tilmaamaysaa midho gunti kuwa geedin aan loo tuurin dadkaaga xaasilkeed haysato ama fuqaraha ku ahaadeen ama ducafe eh kuwaasunbaa isuranti markaa kuwa in la ilaashado oo lagu faraadaygo oo iyagu ay kuu tirsanaadaan ay qaacidada ku ahaadaan kuwa asaaska ku ah shacbigaaga dhabta ah laakiin dadka kale iska waaweyn ee iska hormuudka ah markaa aan waxba haynin iyagu kuwa runtii kuwa loo tuuri kara ma ah waa arrin runtii dee khuseynaya dadka qiyaadada ahoo ilbaxnimada wadamo kale iyo awoodda iyo dhaqaalaha ay leeyihiin iyo iska dhiskooda iyo raaligelintooda iyo waxo dhan waxa ka muhiimsan dadka muslimiinta mas-uul ka yihiin ayaa runtii laga furyeelaya hidaayadana ilaahay ba haya waa hidaayatu dalaala wa hidaayatu tawfiiq rasuulku sala allahu calayhi wasalam waktiga amaanadan gudanayo ninkan wax ka dhaadhicinayo hidaayatu dalaala ayuu bixinaya wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim jidkii toosnaa ayuu ku hagaya laakiin hidaayadii waafajinto qalbiga in hanuunka lagu abuuro wainaka laa tahdii man inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa ula jeclaa ninkan laakiin waa marsiin la-yah waxaa kaloo markaa qisada ay faa'iideynaysaa inaan dadka laga daalin ama ha qaato ama yo qofku qaadani ee kolley in cid walba la gaarsiin karo dee ninkani mushrikiintii ugu aafaysnaabu ah gaal iyo islaamba wixii aynu aragna diinta waynu gaarsiin kuwa hay-adaha samafalka iyo kristanka sanka inaga gelinaya maca dhaqaalaha ku wada dadka lahjadooda garanaya ee ay isfahmayaan ama ay wada shaqeeyaan ama ay isu dhuun daloolaan bal waa inuu isku dayaa isagoo sahaydiisa sitay inuu iyagana islaamka u bandhigo oo la isku daya in wax laga dhaadhiciyo haddii in adiga un lagu fognaado waxaa ka fiican inaad adigu dawadiibaad sidaayad xambaarsan tahay bal isku day inaad adigu kan u fidisaba lacala allaha yahdii xaqaa'iq badan baa ka qarsoone dadkaa markaa wax loo bandhigayo wax badan baa ilahay uu ku anfici karaa waa ku islaami karaa ninkan oo aan islaamin ilaahayna uu sheegayba inuu bilaa khayr yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celcelinaya waxyiga waxaa kaloo qisada ay tilmaamaysa lixa jecladu nebigu ka qabo calayhi salaatu wasalaam ummadda gaalkoodii iyo islaamkooduba gaalkooduna inuu hanuuno islaamkooduna inuu hadaago waa lixa jeclo laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin xariisun calaykum bilmu'miniin bilmu'miniina ra'uufu raxiim aada buu ugu lixa jeclo badan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka xujada ku og arrintu maaha keliya laakiin waa badbaadi inqaadin waa dad dab kusii daadanayo isaguna guntiga soo hayo siduu isaguba tusaalaha ku bixiyey bismi illaahi araxmaani araxiim cabasa wejiguu nabigu ururiyey watawallaa waanu sii jeedsaday an jaa'ahu alacmaa indhoola inuu u yimi awgii indhoolihii inuu u yimi awgii wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalahu yazakaa wuxuu u dhow yahay inuu nadiif noqdo oo uu naftiisa haadiyo hufo waanay tahayba aw yadakaru ama waa uu waantoobo fatanfacahu dikraa waanadu ay anfacdo qalbigiisa ay u daadegto saxaabiga ah amaa man istagnaa qofka isagu kaaftoomay ee maarmay fa anta lahu tasaddaa kaa miyaad u bambaxaysa waad u hanqaltaagaysa wamaa calayka dushaada ma ahaanin anlaa yazakaa inaanu nadiif noqonin oo aanu hagaagin oo aanu hanuunin taa dembi kaama haysta hadduu hanuuni waayo waamaa man jaa-aka ka ku yimi yascaa isagoo u soo ordaya wacdigiiyo waanadoo guclaynaya wa huwa yakshaa allana ka cabsanaya fa anta adigu canhu xaggiisa talahaa waad iska mashquulinaysaa miyaa ma saasaa dhacday saasaa ilaha ui tabaaraka wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey waa u saxeexay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaa ilahay uu ku canantayoo ilaa riwaayooyinka qaarkood ay tilmaameen fii cilmi siira inuu go-a u dhigi jiro odhan jiray soo dhawow ninkii ilaahay ugu canantayo waayo ninkan arrinkiisu ma sahlanoo ilaahay baa u markhaati furay wahuwa yakshaa inuu alla ka cabsi leeyahy nin ilaahay boqorka ha u qiray inuu taqi yahay dee taskiyo weyn baa u dhacday indhooloha laakiin quluubta uu ka indhaqabay quluubta ayuu ka indhaqabo dabeedna waxaabu noqday mararka qaarkood miduu nebigu kaga tegi jiray calayhi salaatu wasalaam madiine madaxtinimadeeda oon ciidina caaridi karaynin oon la odhanaynin oo waa sidee magaalada ma ma waxaad uga dhigaysaa maayir iyo guddoomiyema waxaad uga dhigaysaa nin dam ah oo aan waxba arkayn cidi odhan kari mayso khasawaadka qaarkood u nebigu tegay dagaalada qaarkood cabdilaahi baa tukinaya halkii nebiga isu taagay oo madax ka ahaa isaguna inta soo hadhay ee maati leh ee naafa leh ayuu isaguna u sarreeya eryadaasoo dhan buu ka waageer waxa uu markaa ahaa labadii mu-aadiin ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam mid ka mid ah taasaana ummadda ku ogeysiiyey nebigaoo waxau ihi saxaabiga bilaal la yidhahdaa yu-adinu bilaylin habeen ayuu adaanaa macnaha waa adaanka hore ayuu leeyahay bilaal cabdilaahina wuxuu adaamaa ka dambe marka loo sheega la yidhaahdo waagii cabdilaahow wuu dilaacay ayuu ku dhufanaya isaguna mihnadiisa ayay hawshaas u ilaashanaya labada adaanka dambuu lahaa markaa kaa ha lagu joojiye buu lahaa cunada haddii dee la soomayo an jaa'ahu lacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa wuxuu mudan yahay inuu nadiif noqdo aw yadakaru fatanfacahu dikraa oo waantoobay waanadu anfacdo amaa man istagnaa oo sideedaba qofku haddii uu addoonnimada ogol yahay wuxuu baahan yahay inuu ilaahay aanu ilbiriqsi ka maarmaynin antum lfuqaraau ila allah inuu ilaahay u baahan yahay aanu ilbiriqsi ka maarmayn buu dareemaya kan kalena waxa weeye istagna inuu ilaahay maal siiye awgeed kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagnaa inuu xoolo helay markaasoo odhanaya dabe cidba uma baahni tasadaa waa tatacarud lahu waad u bambaxday dembi kaama saarna hadduu nadiif noqon waayo adiga balaaq baa lagu lahaa kol haddaad ammaanada gudato waxba ha ka walaacin oo hawalbahaarin hadduu hanuuni waayo waxba kaama haystaan fa anta canhu talahaa kan waad ka sii jeesanaysaa waad iska mashquulinaysaa ha iska mashquulina wey kalaa buu ilahay yidhi sidaa ha samayn ama kalaa waxaa dhab ah innahaa tadkiratun suuraddani waa waano faman shaaa dakarahu ka doonayaa ha waantoobo ama ilaahiisa boqorka ha xusuusto ama qur-aankanba ha ku waantoobo fii suxufin mukarama suxuf xaashiyo la wanaajiyey oo maamuusan ayuu ku sugan yahay qur-aankani marfuucatin la kor yeelay oo darajadeeda iyo qadarkeeda u sarreeyo mudaharatin la nadiifiyey biaydii safara malaa'ig socdaal ah gacmahood buu ku sugan yahay kiraamin wan wanaagsan dararatin samafalayaal ah kuwa gacmahooda ku sugan yihin marka qur-aankan kariimka ah qofkii doonaya ha ku waantoobo kii aan doonayna da isagaa yaqaana khiyaar baa ilaahay ummadda uu siiyey waanadi iyo wacdiga iyo wanaagga halka laga kasbada waa waxyiga kii doonaya waa kaa marka insaankii waa mukhayar labadaa waduun baa la balkala doora adaa yaqaana janno iyo naarba adaa isu haya labadaa kala doora baa layihi midun ma taasaa doora mise taa faman shaaa dakarahu ha ku waantooba waxyiga marka inuu waxyiga yahay waxa muujinaya dee waxyigiibaa ilaahay uu ka warramo le fii suxufi suxuftan ilaahay uu sifeeye ee mukaramka ee wanaagsan ee marfuucada ee sarraysa ee mudaharada ee nadiifta ah ee gacmaha safarada ku sugani waa waxa weeye dee waxyigan malaa'igtu ay hayaan ee ay u keenayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam marfuucati alqadr darajadeedaa sarraysa waa waxyigii iyo kalaamkii rabbi iyo sifadiisa mudahara weeye waa la nadiifiyeoo looma ogolo cidaan nadiif ahayn mana taaban karo ehelna uma aha oo kama ag dhawaa waxyigu waan u diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam qofaan nadiif ahayn ummadaan nadiif ahayn xaggeeda in waxyiga loola safuro an yusaafara alqur'aanu nahaa rasuulu llahi an yusaafara alqur'aanu ilaa ardi alcadow cadowga in dhulkiisa loola safro waa diiday malaa'igta ilaahay wuxuu safara ugu tilmaamay socdaal bay yihiin oo ilaahay iyo rususha udhexeeyaan waxyigay ka soo qaadayaan rabbi halkaasay u keenayaan rususha ayay u keenayaan waa naamuuskii khayrsidaha ahaa wey wuxuu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu waxyigan ka ag dhawaado ehel u noqdo xifdigiisa iyo akhrintiisa iyo ku camalfalkiisa inuu kuba biiri karayo malaa'igtan almaahiru fi lqur'aani maca safarati alkiraami albarara saasuu xadiid saxiixa nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka intuu qur-aanka yaqaano oo uu xafidsan yahe aada u akriyay ee u shubaya kuna camalfalaya weyan dabcan sida axaadiidta kale ay fasirayso waa kayri alghaali fiihi waaljaafi canhu wey midaan kuna qalalin kana qalalin sidii geedka waa inaanu biyaha ku dhex qalalin geed biyo waayana waa inaanu noqonin oo aanu qalalin oonu qur-aan ka qalalin waa qofkii ku camalfalayay qur-aanka ee xaafidka ahaa malaa'igtaasaaba uheliya kiraamin barara kiraamkuna waa fiicfiican oo samafalayaalo ilaahay ka tala qaadanaya kuwaasaa qur-aanka haya nebiga u keenay ammaanadan soo gaarsiiyey mid lagu waantoobo oo nidaam u noqdo dadka oo quluubtooda subka kaasa u fiican qutila alinsaanu waxaa la nacdalay gaalkii maa akfarahu maxaa gaalnimo badiyey min ayi shayin khalaqahu shaygeedaa ilaahay uu ka abuuray min nudfatin khalaqahu candhuuf buu ka abuuray faqadarahu markaasuu habeeyey uma asabiila wadadii buu yasarahu u sahlay uma amaatahu wuu dilayoo faaqbarahu wuu xabaalay uma idaa shaaa marka uu rabi doono ansharahu wuu soo saari doonaa qutila markay alle xaggiisa ka timaado ee ereygaa ilaahay addoommaha uu ku isticmaalo waa lucina lucina waa la nacdalay allaha fogeeyo wey insaankanina aadam oo dhan maaha laakiin waa kii gaalkaa ka nacdasha mutaystay waa ka ilaahay dafiray ee ku gacan sayday ee yidhi waxba kaa dhagaysan maayo anigu addoon ma ihi ka yidhi weye waxaa bayaaminaysa maa akfarahu maxaa gaalnimo badiyey maadu istifaamiyana way noqon kartaa tacajubiyana way noqon kartaa haddii istifaamiye ay tahay waxa weeyaan maa akfarahu ayu shayin xamalahu cala alkufr bal maxaa ku kalifay gaalnimada bal khaanada u banaan iyo oomanaanta iyo haraadka gaalnimo uhayo isagoo iimaan helaya muxuu yahay haddii tacajub la yidhaahdana maa shayun cadiimun akarahu wax weyn baa ku kalifay kaa gaalnimo wax weyn ayaa gaalnimadiisu ay noqotay kufrigiisu weyn ah muxuu ilaahay ka abuuray kan bal intuu gaaloobay oo uu kibray soo dhaafo maxaa laga abuuray nudfa ayaa ilaahay uu ka abuuray faqadarahu taqdiirkaasi waxa uu tilmaamayaa habkii ugu wanaagsanaa fii axsani taqwiimin ayaa ilaahay u qorsheeyey faqadarahu waxay tilmaamaysaa waxa ilaahay uu qorsheeyey geeridiisa iyo noloshiisa arsaaqadiisa shaqi iyo saciidka uu noqonayo wuxuu calfanayo waxoo dhami faqadarahuday soo gelayaan malagaa ilahay u xilsaari wey sidaasaan u qorsheeye arrimihiisoo dhan u maamul faqadarahu gacanta ilaahay buu ku jiraa marka waxaa lagu tusayaa markuu tagooga ku jira iyo markuu uurka ku jira iyo markuu ifka yimi iyo anfaaciguu cunayo iyo markuu dhimanayo intoo dhanba biyadilaahi buu ku jiraa maxaaba xagee kibirba u soo maray uma sabiila yasarahu waa wadadii markuu caloosha hooyada ka soo baxayey wadadaa yara cidhiidhigaa buu soo maray ee laga warwarsanayo laleeya talowkani miyuu dhiban mise wuu dhalan bal meeshan maxaa kasoo bixi doona dhegtaag baa iska wada jira islaan waliba markay umulayso arba isku dhimatay kii ay sidayse ma dhintay alla ma kala nabad keenay waxaa loo dhan maxaa keenaya waa werwer la qabo uma asabiila yasarahu ilaahay baa halkaa ka nabad keenay uma asabiila yasarahu aimada qaarkood waxa ay ku xusaan tafsiirka raajixi waa kaa hore wadadii baa ilaahay u sahlay ama uu ku halaabayo ama uu ku hanuunayo waxa la waa taasi wadadii wanaagsaneed taas waad mari karaysa awood baad u leedahay laakiin taa horaa raaji uma amaatahu faaqbarahu waxay tilmaamaysaa ilaahay baa dilay oo xabaalay oo kolka hore ilaahay unbaa nooleeyey oo keenay ifka isaga unbaa dilaya isaga unbaa xabaalay marka danbaabay utahy geerida lafdigeedu dadku inay dhintaan oo ay kala socdaan danbay utahy haddii awowgaa u joogi lahaa awowgiisii kala joogi lahaa odayaashii oo dhami soo uruuri lahaayeen maxaan u malaynay waa xal wey xal wey markay laba ayeeye isu soo gaaraan ama laba awow dadku saxmad bay dareemaan laakiin inay kala socdaan oo ay kala nafisaan oo marba jiil cusub uu yimaado tijaabadiisa uu maro waa amar jira wey xikmad ilaahay wey dadku geerida way la yaabyaabayaane laakiin danbay uti oo adduunyadii maadaamaan la joogaya in la kala dhaqaajiyo sidana xikmadda ilaahay keentay uma amaatahu isagu isdili maayo cid kala dili mayso ilaahay baa dilaya fa aqbarahu laftigeedaa sharaf u ah in la xabaalo waxa keliyaha in la xabaalo ay waajibta waa insaanka gaalkiisa iyo islaamkiisaba ka gaalkaana markaynu dilo xataa kii ugu darnaayo la dilayaba ha ahaadee ilaasaabaa waajib oo la iska qariyo muuqaalkiisa waa karaamada insaanku uu leeyahy walaqad karamnaa bani aadam intii laga nexi lahaa ee bani aadamka kale ag jooga de isagaa isku nooc yihiin uu ka nexi lahaa waa la qarinaya yuara sawatu waxaa la qarinayaa xumaystiisa waxay noqotay waxyaabaha qofkii u waajibaya ee isaga dee kuma waajibayaan oo tegbe dadkan ka dambeeya waxa ku waajiba in la xabaalo oy kasii horeyso in la maydho oo la kafmo oo lagu tukado intaa marka dhag lagu siiyo qofkii muslimka ah ayaa dabeetana la xabaalaya kan kale gaalkaana waa la xabaalin fa aqbarahu xabaashaasa udana uma idaa shaaa marka uu rabi doono uma intaa kadib bal intuu marxalad rabbi soo mariye idaa shaaa markuu ilaahay doono ansharahu wuu soo saarayaayo weligiiba ha diide wuu soo bixi doonaa halkan wuu kasoo mudh odhan doonaa ku jira isagoo yaabsan oo le man bacaanaa min marqadina hada maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun kalaa waxa dhaba lamaa yaqdi ma uu fulinin maa amarahu wuxuu ilaahay faray muu gudanin falyandur ilinsaanu bani aadamkii ha eega ilaa acaamihi raashinkiisa si wax ugu qaato bal hadda ha eego annaa anagu buu ilaahay idhi sababna almaa biyihii baanu soo shubnay sabban shubid ayaanu xagga kore kasoo shubnay daruuraha laga shubay uma shaqaqna alarda shaqan dhulkii baanu dildilaacinay dildilaacin si ay biyuhu u degaan fa ambatnaa fiiha waxaanu ka soo saarnay xabban firidii ay dadku cunayeen iyo wa cinaban khudradii la dheefsanaya faakihadahay iyo wa qadban daaqii xoolaha iyo wa zaytuunan shaygii iidaamka u ahaa waa saytuunkii saliidda laga maroojinaye iyadana iidaankiiyo koosaarta iyo wa naklan geetimireedoo isna khudrada waxadaa'iqa beero ayaa biyaha ilaahay uu ku soo saaray gulban oo isku hawrtay oo dhirteedu aada iyo aad ay isu dhex gashay wa faakihatan iyo khudrad wa abban iyo daaqii xoolaha mataacan lakum waxay idiin tahay raaxo idinkaa dheefsanaya oo intifaacsanaya wali ancaamikum iyo xoolihiina xoolaha idinku sii dheefsanaysaanba iyaguna dheefsanaya noolaha ayay anfac u tahay falyandur ilinsaanu ilaa acaamih wixii acaamku markii hore wuxuu ahaa ha eego iyo markuu cunayo iyo markuu dhaafayo saddexdaba way noqonaysaa saddexda midna awood kuma lihid raashinkaagu marka uu baxayo waa kaa ilaahay kuu tilmaamay halkuu ka keenayo kasoo saarayo biyihii iyo dhulkii intaba isagaa isku diyaariyay oo soo saaray iyadoo dadku keliya inay harameeyaan hagaajiyaane goystaan goostaan mooyaane tichnolojiyad kasta oo ay heleen iyo horumar kastaoo ay gaadheen marnaba ma soo saari karaan daaqiyagu iyo dee waxa ay cunayaan bal ka waran qofku wuxuu jidiinkaa marinaya ee tabarta ahaayo ku noolaa ayaanu awood u haynin baynu soo saaraba wuu tabacayaa shinni buu samaynaya laakiin yuu marti u yahay uu marti uga yahay inuu soo saaro ilaahay ilahay un tabaaraka watacaala laakiin wax kaloo lagu samayn karaa ma jiro falyandur ilinsaanu ilaa acaamihi taa way tahay waxa kaloo ay tahay raashinkaasi wakti waxaa jira aanad uhunguroonaynin oo dee inta ubaxa yahay wakti waxaa jira qofku uu u dhareerinayo oo aada u jeclaysanayo markuu bislaabaa waa laba waxaa jira wakti uu ka yakyaqsoonayo oo inuu arkaba uu diidayo waa goorma dee waa markuu dhaafay xagga suuliga u dhaafay miyaanu kaasiba raashin ahayn kaa laftiisu waa raashinki falyandur ilinsaanu ilaa acaami kama saari karaysa markii hore adigana waad u haliilaysa dabeetana alla wuu kaa hagaajiyey kolka hore waxaad abaal ku qabtaa inaad afka geliso marka labaadna waxaad abaal ku qabtaa maxay in lagaa keeno hadduu kugu hilmo oo saxaradii iyo kaadidii midna iman waayo dhakhtar socodsiinaya ma jiro dhakhtarku wuxuuna leeyahay un amcaagii iyo ajhisadii wareegaysa ee dheefshiidkii iyo mindhiciradii baa shaqayn waayo unbuu lekan wuu dhimanaya isagoo wax kale ma hayo marka abaal waxaad ku qabtaa inuu ilaa afka inuu kuu soo saaro kow inuu afka kuu geliyo waa laba iyo inuu kaa saaro inuu kaa saaro saa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sunneeyey marka aynu suuliga ka soo baxnay inaynu maxayn idhaahno ducadii waalidka ahayd maxay ahayd saxiixa ahayd kufraanak kufraanak riwaayanka qaar waa riwaayada saxiixa wey kufraanaka waxay sheegaysaa ilaahayow dembi dhaafkaagaan doonaya macnaheedu waxa weeye waxaanaad iga keentay ee aanan cid kale iga keeni karayn ee aanan anigu iska keeni karayn nicmadiisa ilaahay oo ma kari kara mahadnaqeeda eh kufraanak dembi dhaafkaagaan doonaya mar haddaanan nicmadaasi ka mahadnaqi karayninba ilaahay ow qaasir baan ahay oo waan gaboodfalaye ilahay waxaan doonaya inaad iga dhaafto kufraanak macnahaasay bixinaysa riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan oo kasii sanad liitata alxamdu lilaahi aladii adhaba caniya alada ilaahay baa mahadle wixii dhibaya idhaafiyey wixii dhibaya idhaafiyey marka raashinkii falyandur ilinsaanu ilaa acaami marxaladahaasuu maray maraad u haliilaysa iyo maraad ka cararayso annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqan faambatnaa fiiha xabban xubuubku waa wixii quudka ahaa ee dee hanuurkii iyo garowgii iyo bariiskii iyo cinabkuna waa khudradii qadbiguna waxa weeyaan aalaha balka iyo waxa had iyo jeer xooluhu ay cunaane aynu iska tuurno zaytuunkuna waa iidaankii naqliguna waxa weye khudradii xadaa'iqa qulban qulbigu waa tuhawrtay oo dee isku dhex maran faakihaduna waa khudradii abban waa cawskii iyo daaqii oo isaga laftiisu mar geedu waa milir haddana dhuub bay noqonayaan haddana caws bay noqonayaan haddana dumaabay noqonayaan adiga qur-aanka akhriyay marka uu adduunyada ilaahay ku shabahayay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxa uu lahaa isagoo ummadda baraya in kalaamka ilaahay ay iska hubsadaan tafsiirkiisa ayaa waxa uu lahaa carab carafna alfaakihata fama alab bal garanay faakihada macnaheeda abigaasi talow muxuu yahay markaasaa waxau ihi ina haadaa lahuwa takalufu yabna alkhadaab walee waa adigoo qur-aankii aan garanaynin oo isku kalkalifaya inaad wax ka sheeg sheegto adoon tafsiirkiisii garanaynin taasunbay noqonaysaa cumarow ina binkhaaabo saasuu lahaa waxa markaa culimada qaarkood ay leeyihin cumar waa garanaya abigu daaqa xoolaha inuu yihi laakiin dadkan uu doonaya inuu daris u dhigo oo uu u sheego in aanay iskaga odhanin uun aanay iska malamalaynin tafsiirka iyo kalaamka ilaahay laakiin ay xaqiiqadiisa hubsadaan mataacan lakum waliancaamikum fa idaa jaaat isookha markay timaado tii dhawaaqayso qaylada ah qaylada bixinaysa suurtii loo afuufayay yowma maalin buu ahaaday yafiru lmaru min akhiihi qofku walaalkiibuu ka carari wa ummihi wa abiihi iyo hooyadii iyo aabihii wasaaxibatihi ooridiisii wa baniihi wiilashiisii likulli imri'in minhum qof kastoo dadkii ka mida waxaa u sugnaaday yowma-idin maalinta ah shanun arin baa u sugnaado ku habsaday yugniihi ku filan oo jahawareeriyey wujuuhun yowma-idin wejiyaal maalintaa musfiratun way iftiimaysaa waa wejiyada muuminiinta daaxikatun way qoslaysaa mustabshiratun way bushaaraysanaysaa barwaaqada alla usoo waday aragtay wawujuuhun wejiyaal yowmaydin maalintaa calayhaa dusheeda waxa ahaaday khadaratun boodh boodh baa isu baxay tarhaquhaa waxaa daboolaya qataratun madow madow baa saaran oo giir iyo gangan madow baa ka kacay ulaaika kuwaa balaayadu ku habsatay hum iyagu alkafaratu waa kuwii gaaloobay alfajaratu ee markaa butacay xagga xogaan xagga xumaanta u faydfayte wey faajir waa mid alla ka fogaaday kuwii gaaloobay ee fogaaday wey qiyaamadu marka ay timaado xaalku sidan u adag yahay insaankii adduunyada uu ka calaf qaaday oo wixii looga qadaray buu ka cunay oo wuuba dhaqaajiyo haddana wuu sii dhaaf ila meeshu meeluu degaya ma ahayn safar buu ku marayay halkii rasmiga ahayd buu u gudbay dadkiina sidan ay noqdeen xaalkoodii maalinkaa qofku marka arrinku uu ku adkaado intii dadba uu bidaye ugu dhoweyd ee adduunyadii soo urura uu lahaa ama uu xigtaysanayunbaa uu ka cararayaaba waa walaalkii waa hooyadii faadihii albaniin waa inamadii de waxa la zuyina linaasi xubu shahawaati min annisaai waalbaniin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث آيات كاخ حيلو قرحية قف قوضا والأولاد إلهي مولانا وبنيه بول لأنه بنين كإيا إنما ذيدتك الدرامي ترينين أي هذه يتشير وحطرياني قربهين فهذا مركع اتماتا مقفه لماذا وبهيين وحبضا بيدتك ولا لك يا ولن جرين ولا لو أخ... انك شاعرك هواكي قبيلا أخاك أخاك فإن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح نكي عربين والولالك والالك أبو إنا والالها يوحو كدقا يورا لدقا للصعلة وحبك سوكر دين مايو سادرتيت با أخ هلكا إلى هي وماركتي وحسي هلكا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عائشة رضي الله عنها آيادا وشواب قدقا النبي قمر يسأل ويديس وآي ترددك السيديبال لقصو حاضرين دونا قيامة مركزا وحوري حفاة عراة urlan iyagoo kabala oo qaawan oo aan gudnayn ayaa ay soo daahirayaan kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu sidii ilaahay uu ku bila ay kusoo dhasheen ee hooyadii kaga soo buxunbu halkaa isku soo taagaya hayisha waxay leedahay miyaan meesha la is-eegayn rag iyo dumarkii macaynkaasi kusoo wada xaadira haa oo miyaan cidiba is-eegaynin ina alamra ashaddu min dalik arrinku sidaa uu ka adagayay buuhi caaisha inuu qof qof eego arrintu way ka adag tahay qofka baalla daymoonaya hareeraha eegaya waa qof nafisaya oo jaanista haya dad hareerahaba eegtaba markaasuu aayaddan usoo qaatay likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yugnii qof walba waxaa mashquuliyey tiisa tiisii baa u daran abara atara qatara abaraduna waa boor qataraduna waa madow madow ku haabsaday suuratu takwiir waxay ka mid tahay suuradaha iyaduna makigood ee jiscama intiisa badan dhowrkii suuradadayn hore usoo xusnay mooyaane lam yakun iyo idaa zulsilat iyo idaa jaa nasrullah marka laga reebo inta kale waa madani waa maki makay kusoo degeen suuradahoo dhami suuraddan iyo labada ka dambeeya wuxuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka doonaya muuqaalka qiyaamaha inuu eegow saddexdaa suuradood ha akriyo waa suuradaha nabiga cirada ka keenay calayhi salaatu wasalaam markuu muuqaalkan yaabka badan akriyo ayaa uu ciraystay shirkad iyo ka fikirkeed iyo adduunye ka fikirkeed lama u ciraysanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxuu la ciraystay suuradaha ka fikirkooda waxa ay ka waramayaan muuqaalkii qiyaamaha marka uu qofku isqanciyo quwadiisa mukhayilada uu isticmaalo kan ay ka waramayaanna hortiisa uu keeno waxa u muuqanayo sidii shaashadaa uu ka eegayo kale uga u muuqanayo qiyaamihii iyo xaal xaalkiisudaya labiyo tobankan arrimood ee isku xiga ee qiyaamaha arrimaheeda ka mid ah lix arrimood waxa ay dhacayaan waa ilaa laga gaadho waida albixaaru sujirat waida albixaaru sujirat ilaa aayaddaa lixaad laga gaadho lixdaa arrimood marka suurta hore la afuufo ayay iman doonaan waqtigaa wey lixda ku xigaana waa marka suurta labaad la afuufo eh kasoo saara dadka بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقتك الشمس كورت قرحدي للضوبة لما دوبي ما شكبح وإذا النجوم انكدرت مركع يحدقه صوت عطان ميرك السابحة بكيسية ودديسي وكبيره وإذا الجبال سيرت مركب بوره للسعودسية أي هدافان بورتي لقوة قاينة مالكوها كطاء أي عسليسو أي دقاتي سبق وإذا العشار عطلت قيري طبانك بلوضه المنع مركع عطلت لقد قاتيو اكي قيل سراها اكدر سغيه دريتان كيدا وقد قاتيو وإذا وقت قال وحوش حيوان نبي أودا حشرت لصوتبه وإذا وقت قال بحار بضيه سجرت لهوريو إلا بيليو وإذا وقت قال النفوس زوجت نفيه للمعنيه وإذا الموؤودة مركتي لحبال نولوليي أيضا الله آسي سئلت ليس ويدية
بأي ذنب جفكيبا قتلت لقد إليه لو بير إليه سؤال شساسي ودعي وإذا الصحف مرك حاشيه نشرت لك لبحية قف عنده سلساره ألا إلا واكن إحي لقا قرأي وإذا وقت السماء سمدي خشطت لسيبه سيدا نيف كهرق اللوغة سيبه كلا آير ميشا لقا ساره وإذا وقت الجحيم نار الجحيم اللي رادنا سعرت لبوفيه إلا هوريه سعاده وقيله ونحرقه وإذا وقت الجنة أزلفت marka jannadii la soo dhaweeyo la soo dhaweeyo muuminiinta loo soo dhaweeyo calimat nafsun naf waliba waxay ogaan doontaa maa axdarat wixii ay goobjoo ka dhigatay wixii ay camal samaysay ay soo tubtay ayay garan doontaa saasaa ilaahay uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala waa isbeddel mare cir iyo dhul iyo insaan oon dhaafin xayawaankii isbeddelku waxalla wixii kownka ahaa oo dhan wuu isu maray mid walba xaaladiisii caadiga ahayd buu ka kaxeeyey ilaahay isku habeeye nidaamkan udhigay baa kala wareejiyey imaka oon cidina ku haysanin faragelinaynina waa isbedel yaa badan wax walba dabeecadiisii iyo caadigiisii buu ka kaxeeyey alcishaar waxaa la yidhaha geelu markuu tabariman yihi waa ka dhowr iyo toban bilood sidee bilihii ugu dambeeyey buu maraya neefku laba saddexdii bilood ee ugu dambeeyey marka uu marayo ayaa alcishaar la ydhaha kol hadduu toban bilood sido iyo inta ka dambaysaba cishaar waa lagu tilmaamaa waa waktiga oo qofku dambarkeeda sugayo iyo qurbaca yar ama nirigta yara ay dhali doonto inuu daadaawado oo iyadoo kareeba uu wadwato caanaheeda macaan u cabo waktiga uu geeljiru usoo faydfaydanayay ayaa waktigan ahaa marka wuu ka dhaqaajiyey maxaa ka kaxeeyey talow waxa ka kaxeeyey dee wixeedaa helay waxa uu ku ilaaway halkaa dhabanaanis baa ku dhacay markaasuu dhaqaajiyey waa ka dhaqaajiyey haddii maalan geela la sheegay wuxuu kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam asxaabu lbazaasuuna kadalik qaar dhar kala iibsanayaana inay yana ka dhaqaajin doonaan macnaha wuxuunay aayaddu ka turjumaysaa ilaan lama wada koobi kara dadku waxay ka shaqaystaane cid waliba wixii ay haysay ee ay jeclayd ayuu ka dhaqaajinaya qof alwuxuush ilaahay baa soo ururiyey sida xadiiqatulxayawaanka la ysugu keenoo kale waxaasoo shimbira ah waxaasoo bahala ah mid gabaara gurte wixii oo dhan baa lasoo ururiyey halkuu ilaahay geenaya isagaa iqaan badihii baa la huriyey halkuu ilaahay ku shubayaa tolow hadduu doono naarihiisu ku shubaya hadduu doono wuxuu waraabinayaa kuwii ifkii diiday inay ilaahay dartii u haraadaan oo ay u soomaan kuwii diiday baa baylkaa la waraabinaya hadduu doono ilaahay baa waraabinaya wax la yaab lana ma ah in aad tidhaahdo dee waa sidee sowtan badii iska qabo ee biyaha ah waa runtii adiga arkayo burkaanayaasha kasoo qarxaya iyo gaasa iyo saliidda hoosteeda laga soo dhurayo waxaasaa isku qarxaya aar abu daauud warinayaababa ahaaba laa yarkabu lbaxra ilaa aazin aw mut ilaa aazin ilaa xaajin aw muctamir aw aazin fa ina taxta albaxri naaran wa taxta annaari baxran badda qof u baahda mooye qof kale yuu ka safrin sida qof ama cumro ama xaj ama jihaad u socda mooyaane badda waxaa ka hooseeya naar naartana bad baa kasii hooseysa biyaha iyo iyo dabkaasaaba isdhex socdaba oo ilaahay isu geeyeyba marka nafihii la lamaaneeyo oo waxaa la ysku lamaanaynayaa jidhkii iyo ruuxdii kala maqnaa waa la ysu keenay qofkii dabeetana kacba layidhoo dhaqaaji meeshaa yar cadbudanabkaa nafdhu muuqdaa yarunbaa sii hadho halkaasaa laga bilaabay dibu habayn baa lagu sameeyey dabeetana dhaqaaji baa layidhi zuwijat nafihii baa la ysku lamaaneeyey dadku say isu qabanayaan baa la isu raaciyey wixii ahlu naarina waa dhan wixii ahlu jannahina waa dhan ummadihii way kala baxeen dar walaalaha kala tegaya dar saaxiibbaa kala tegaya qaar isku jinsiyaa kala dhaqaajinaya zawijad dadku intii isku meelgelaysaba waa la isku lamaanayay waida almawudatu su-ilat biayi dambin qutilat waxaa iyaduna u taallaa wax alla wixii la dulmiyeybaa maalintaayse soo taagaya kii la dilay hadduu ahaa mid camdi lagu dilay iyo hadduu ahaa mid la xabaal nololay iyo hadduu ahaa mid caloosha laga soo riday isagoo yar intuba marka waa jariimaday samayn jireen jaahiliyadu oo qofka oo ilaahay u hibeeyey inan ayaa odhanaya ceeb bay isoo jidaysaa taniye mar haddaanay qooloola ahayn khayr ma lahae ha la yska aaso nolosha ha lagu aasay intii ceeb noo soo jiila haddaan reer hebelnahay jaraf baanu leenahay dabeetana waa aasaya xagee laga tarmayaana kama fikirayo waxaa iyaduna yaa badan gaaladu imika markay ka warramayaan ama xeerarka xuquuqda caruurta ka warramaya markay gaaladu xusayaan united nationka waxay yidhaahdaan ilmaha xaqiisu wuxuu bilaabmaabay yidhaahdeen marka uu soo dhasho macnaheedu waa maxay xaq ma laha intaanu soo dhalanin soo saas maa taasaa laga fahmaya marka waxaa halkaa xeerkaa ka dhalanaya oo la fasaxaya wixii abooshanka la odhan jiray in ilmihii lasoo tuuri karo haddii la yidhi oo aada aragtay markii aada akhriyeysay xuquuqda caruurta ilmuhu kolka uu dhasho wuxuu leeyahay xuquuqda xuquuqda kolka uu dhasho laga bilowyaaba kolka uu caloosha ku jira maanaan sheegin wey isagu qorshaha nooguma jiro wey laakiin islaamka uu ugu jiraayo mar haddii ruuxda lagu afuufo iyo inta ka horeysaba wax sabab la-aana oo lagu soo ridi karaa ma jiro kol haddii ruuxda lagu afuufo aadow salaam hooyadii buu lamid yahay halkaasaa lagu ilaalinaya oo lagu dhowraya waa dheeraadka uu runtii leeyahay islaamku e aanay dee nidaamyada kale aan lagu haynin wey biayi dembin qutilad wayda suxufu nushirat waa suxuftii dadka loo dhiibayay iyadoo aanu dhaafaynin wax yar iyo wax weyn toona wayda samaau kushidad kashdigu waa marka meesha laga saaro samadii wayda aljaxiimu sucurat wayda aljannatu uslifat calimat nafsun maa axdarat naf waliba wixii ay samaysay bay ogaanaysaa kolka falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunasi xidigaha qarsooma aljawaari socda alkunasi ee dhaca waleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa cascasa kolkuu sii guduuto washubxi baan ku dhaartay idaa tanafasa kolka uu soo iftiimo ee innahu kana akhriyaysaan laqowlu rasuulin kariim malag wanaagsan oo lasoo diray qowlkii uu idin soo gaadhsiiye weeye ilaahay uu lahaa ilaahay qowlkiisi uu idin soo gaadhsiiye weeye wa innahu la tabliiqu rasuulin kariim ilaahay baa kownkaa lagu tusay horta inaad xaggan eegto oo dabeetana aad xaggan eegto oo tiraa talow yaa qoraxdii kaxeeyey talow yaa habeenka keenay talow adigu maxaa noqon doonta arrinkaagu talow waa maberi bal hareeraha eeg ilaahay intaasoo awoodood iska leh ayuunbaa nidaamkana dadka u keenay sidaa aad ilaahay ugu salimteed ugu dayseed ugu qirtay nidaamkan iyo awooddan iyo maamulkan ugu daa xeerka iyo nidaamka iyo waxyiga uu kuusoo dejinayo inoo ka guddoomo isaga labadaasaan la kala saari karaynin marka alkhunnas waa xidigaha iska joogee maalintii qoraxdu qarayso alkunnasna aljawaari waa kuwa soconaya way wareegayaanoo alkunnas ee dhacaya oo qaarna way dhacayaan qaarna qoraxdaa libdhinaysa labadaba ilaahay uu ku dhaartay labada siyoodba waa qarsoomid laakiin qarsoomidoodaa kala duwanoo midna qoraxdaa qaraysa midna uu godkiisu galo u libdhay waleylidaa cascasa cascasa soo socodka maalinka sii socodka habeenka iyo soo socodka labadaba waa lagu isticmaalaa laakiin imika maadaama subaxii ilaahay uu qaabiliyay habeenkii marka uu sii casaado weeye habeenkii markuu halkaa ka shiraaqdo qoraxdii baa sii muuqato way libidhay maxaa ku xigaya casaan baa ku xigaya casaan ayaa ku xigaya oo tilmaamaya qoraxdii muuqatay in bidhaanteedii halkaa kasii libidhay casaankaasaa laga hayaa qoraxdii dabeetana haddana waxaa kusii xigaya kaa hore shafaqul axmar baa la idhaha oo waa ka maqribka joogo haddana waxaa kusii xigaya shafaqu lasfar shayga u yaqaanaa fuqahadu haddana ashafaqu labyad oo cishaaygii soo galaya ayaa ku xigaya intaaba qoraxdiida sii bidhaamaysa meelo kale ay sii socota libidhay innaga inaga libidhay bidhaantaasaa marka kasii wa subxi idaa tanafasa iyo subxiyo kaaheedii uu soo neefsaday isaguna inahu laqowlu rasuulin kariim rasuulkan wanaagsani waa malagga keenay waxyiga waynu ognahay inaanu malagu ku qowlinoo hadalkiisii aanu ahayn lidalik baa culimada ay ku fasiraan inahu la tabliiqu rasuulin kariim qur-aankani waa mid uu idin soo gaarsiiyey malagu oo ilaahay uu ka keeno kalaamkiisiiya dii quwatin awood buu saaxiibaya malagu cinda dil carsh ilaaha carshiga u saaxiibkaa agtiisana makiinin daraju ka leey ilaahay agtiisana waa mid derajala malag mudaacin thamma waa mid la aqbalay halkaa laga aqbalay ilaahay agtiisa amiinin waa mid ammaanadan loo aaminay ilaahay baa ammaanay malagiisa malagan malakuljibriil waa ruuxu lqudus ayaa ilaahay u ammaanay ammaantanoo isugu jirta inuu ammaanadan sideedii usoo gaarsiiyey dadka awoodna u leeyahay ilaahayna ku aaminay markaa wax laga shakii karo ma aha waxay tusinaysaa howlaha la qabanayana waxyaabaha dad lagu cid lagu xulanayo ciddii hawl qabanaysa waxyaabaa lagu xulanayo ee qur-aanku marar badan uu ina baro ayay tani ka mid tahy alquwatu walamaana buu labadaba tilmaamay nasku malagu waa dii quwatin awood buu leeyahay hawshan inuu qabto ilaahay intuu ka keenay inuu rasuulka ku gaadhsiiyo sidaa awood buu leeyahay makiin waa duu makaana daraju ayuu ka leeyahay cinda dilcarsh ilaaha carshiga leh agtiisa malagu darajo ka leeyahay mudaacin thumma halkaa waa laga aqbalay mar hadduu ilaahay malaggiisa aqbalay idinna aqbala aamiin waa mid lagu aamino oon ilaahay waxyigiisa uga shakisanayn idinaha ka shakiina marka ammaanada iyo awooddaasi kol haddii shaqadaasi ay isu heleen way fushay way socotay sideedii bay ku timi ammaano ilaalinteeda labadaa u baahan aqoon iyo ammaano u baahan wamaa saaxibukum saaxiibkiinana nebi maxamedi ma ahaanin bimajnuunin mid waalan walaqad ra'aahu malagan wuu arkay bilufuqi lmubiini jihada iftiimaysee qoraxdu ay ka soo baxday isagoo ku sugan wamaa huwa nebigu ma ahaanin cala alghaybi waxa maqan bidaniinin mid ku bakhaylaya ma ahaanin ee isagaan waxba ka ogeyn wamaa huwa muu ahaanin qur-aanku biqowli shaydaanin rajiim shaydaan marjuumahoo la fogeeyey oo malcuuna hadalkii maahae waa hadalkii ilaahay ilaahay wuxuu tabiit ku samaynayaa oo taxqiijinaya sugaya alrasuulu warisaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo risaaladiisa saaxiibkiin haddii cid u saaxiib laga dhiganayo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in lala saaxiibo ay ugu ammaan badantay oo ugu fiicantay suxbataasa ugu wanaagsan ilaahayna uu ku ammaanay saxaabigii abubakar loolan jiray id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan id yaquulu lisaaxibih majnuun ma haddee iyagaa sheegay malaga iyo way iska agdhow yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isugu mucallim waxyiga wuu ka guddoontay malagan awoodda iyo ammaanada badan wuu ka guddoontay nebigu qur-aanka isagoo bil ufuqil mubiini jihada iftiimaysa ku sugan oo wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam malagu markuu ii waaxyoonayay xaga hore ayaan eegay oo dee markii uu dhawaaqay hareerahaan eegay buui bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba waan eegay ag markaa waxba arki waan xagga kore eegay markaasaan dabeetana arkay isagiiyo rafraf dhigtay oo xagga kore iga xiga kursi weyn intuu dhigto xaggaa baalashiisii jiho walba oo jiho walba way buuxiyeen baalashiisi bilufuqi lmubiin jihada sii cad ee sii iftiimaysu malaga nebigu ka arkay markuu jallaacay waa xagga bariga barigaasay dee qoraxdu kasoo baxdaa iftiinkeedu ku badan yihi haddaba rasuulka hadday qiyaamada wax ka weydiiyeen iyo taariikhdeeda macnaha ay dhacayso ilaahay baa xusay qeybka inuu ilaahay un ogyahay malaguna dee nebiguna wuxuu ka ogaan karaa wixii loo sheegay marka qeybka muu ahaanin nebigu daniin min danna bakhila macnaha kuma bakhaylayo waxyiga ee waxba waanu waxaan leeyahay kuma bakhaylayo qeybka ee waanu ogeyn quraada sabcadaa qaarkoodna waxay akhriyayaan daadii lugta dheerayd tani haddii ay bilaa lug tahay tii lugta lahaydoo da ah ayay akhriyayaan wamaa huwa cala algaybi bidaniin daniin mutaham mid lagu tuhmo ma aha aybka oo la yidhaahdo wuu naga qariye wuu garanayaa wamaa huwa biqowli shayطaani rajiim wamaa tanazalat bihi shayaaiin wamaa yanbagii lahum wamaa yastaiicuun inahum cani samci lamaczuuluun baa ilahay waa run wey qur-aankan may soo dejinin shayaaiin mana kumana haboona umana haboona qur-aankan iyo shaydaan laba iska agdhow ma ah dabeecadda qur-aanka iyo dabeecadda shaydaanku waa kala tegsin shaydaan maxaa kasoo fula shar iyo aafow muuqaalkiisaa xun camalkiisaa xun muuqaalkiisa markuu dee qur-aanku ka warramaya wuxuu dhalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin shaydaan haddii iminka lagu idhahdo sawiro quwadaada mukhayladaa bal ka yar fikradun qaado istus haddii lagu idhaahdo dee qofku wuxuu istusayaa un wax geesalahoo faraaralahoo laga yaabo saa ilaahayba ui waxaa la moodaa ubaxeeda geedaa naarta madaxyo shaydaan malag halkaad malaga ka sawiranayso wax wanaagsan in haadaa ilaa malakun kariim marka hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dareenkiisuna waa sidaa u foosha xunye iyaguna u foosha xunye waxyigan waxa uu koobsaday ee uu xambaarsan yahayna waa khayr iyo xikmad iyo waano ayuu xambaarsan yahay isaguna alla waxau ihi fa ayna tadhabuuna xaggee tegaysaan in huwa mu ahaanin qur-aanku ilaa dikrun lilcaalamiin caalamiintao dhan sharaf buu yahay caalamiintao dhan waan wuu yahay liman shaaa ka doone minkum idinka idinka mida an yastaqiima inuu toosnaado ayuu waana u yahay ayuu yahay wacdi ka doonaya inuu toosnaado wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan inaad toosnaataan ilaa an yashaaa allahu rabbiyo doona mooyaane rabbulcaalamiin ilaha caalamiintao dhan iska leh marka uu doonu qadaro unbay suuragal tahay inay hagaagtaan oo hanuuntaan laakiin ka aan loo qadarin inuu markaa hanuuno dooranba kari maayo marka haddii dadku istiqaamo ay doonayaan istiqaamada malaa dadku way jecel yihiin haddaad waxigsanayso inaad hore u gaadho waxaad ku heli kartaa toobiyaha iyo tubta toosan ee xaadhan adoo mara waa halka maqsuudkaaga markaad doonayso si dhaqsaa inaad u gaadho haddaba ujeedadaada adduun iyo aakhiraba sacaadata daarayn halka ay ka dhowdahee laga gaadhaa waa halkan liman shaaa minkum an yastaqiim suuratulinfidaar kama foga taa hore way kaa dhowdahay iyaduna isku macluun bay sheegayaan waa suuradihii labadan suuradood iyo samaanshaqa qiyaamaha muuqaalkeeda bixinay bismi illaahi araxmaani iraxiim ida samaa infadarat samadii marka ay daldalooshanto waida alkawaakibu intafarat markay xidiguhu soo daataan waida albixaaru fujirat kolka badihii la butaaciyo ee ilaahay wooda ka qaado waida alqubuuru marka xabaalihii bucsirat lasoo qufo ee dadkii ku jiray soo aakhira toosaan calimat nafsun naf waliba waxay ogaan maa qadamat wixii ay horumarisay wa akharatay dib dhigtay waxay horumarisay naftu waa camalkii kasii horeeyey waxay dib dhigtayna waa raadka ifkii kaga timi ee hebel lagaga dayanayay ee hebel uu sameeyu dad u jireeyey akharat yaa ayuha alinsaanu kanina bani aadamow maa qaraka birabbik ilaahaaga maxaa kaa horgeeya kuu kariyey allihii alkariim ee wanaagsanaa ilaaha boqorkee wanaagsani ka dambeeyo ka tala qaada mooyaane maxaa kugu kariye kaa horgeeye waa su-aal adag waxa ilaahay ka horgeeye ku kariye waa shaydaan alladii ilaahay maxaa kaa horgeeye khalaqaka ku abuuray fa sawaaka ku habeeye isku kaasimay facadalaka ku dhammaystiray fa sawaaka facadalak fa sawaaka wuu ku simo xubnahaagii ayuu ku wada dhameeyey iyagoo lamaanayaashaas facadalakana wuu ku dheeli tiray hadduu doono labada gacmood baa kala dheeraan karayo labada adin oo labada indhood oo facadalaka wuu ku jaangooyey adigoo isku jaango-an oo xariiqyada iyo xubnaha jirhkaagoo dham uu isleegi ayaa ilaahay kusoo kusoo saaray fii ayi suuratin maa sawirkii uu shaaa doonay buu rakabaka isaga kaageeyey fii ayi suuratin maa sawirkii uu shaaa doonay ayuu rakabaka isaga kaageeyey sawirkuu doonay maaha ka mask oo kale maaha ka doofaarka oo kale maaha ka daayeerka oo kale laakiin waa kaa insaanka ilaahay fii axsani taqwiimin habkii ugu wanaagsanaayo ilaahay uu doonay ayuu kaa sameeyey oo kaa qorshaysana fiican cajiibka ah kalaa waxaa dhaba bal tukadibuuna bidiini qiyaamadaa beeninaysa ilaahay saa ku abuuray awoodiisiibuu diiday insaanku wa ina calaykum dushiina waxaa ahaaday laxaafidiina malaa'ig idin ilaalinaya kiraaman waa wanaagsan kaatibiina qoraya camalkiina yaclamuuna ogsoon maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan marka insaanku inuu dee feejignaado inuu feejignaado ayaa loogu sheegayaa kol haddaad og tahay in lagu helinayo qowlkaaga iyo ficilkaaguba waa inay tirsanaadaan waa inay tirsanaadaan ina alabraara la fii naciim samafalayaashu waxay ku sugan yihiin buu ilaha yihi barwaaqo wa ina alfujaara kuwa alla ka fogaadayna la fii jaxiim naaraho lcaye bartanka ugu jiraan labada qolo saasunbay u kala tegeen waa camalkii unbaa kala kaxeeye yaclamuuna maa tafcaluuna baa layi camalkii ay dadku samaynayeen waxay malaaigta ogyihin waxaad samaynaysaan wixii unbaa lasoo bandhigaya wixii unbaa qofka waxu goynaya yaslawnahaa way gelayaan naartaa jaxiime la yidhaahdo fujaartaa gelaya yowma diini maalinkuu ilaahay addoomaha abaal marinayo wamaa hum canhaa biqaa'ibiina kama maqnaanayaan ilaan dhibaatada adduunyada marunbaa laga neefiyaa qofka marunbuu ka laydhiyaa marunbuu ka nastaa cudurku mar buu kaa baxaa xabsiga mar baa lagaa sii daaya faqrigu mar buu kaa dhammaadaa wamaa hum canhaa biqaa'ibiina tani nuuxsiba ma leh laa yuqdaa calayhim fayamuutu wamaa hum canhaa biqaa'ibiin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa yowmu ddiini maalinka qiyaamuhu wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmu ddiin maalinka qiyaamuhu wuxuu yahay maxaad ku maxaa ku ogeysiiyey yowma laa tamliku waa maalinka aanay haynin aanay hanamaynin nafsun linafsin nafina naf kale shay-an waxba waxba uma hayso balaayo kama difaacayso barkhadna uma soo jiidayso dhib iyo dheefta uma hayso uma hayso qof waliba gacmuhu taagaya tiisuu la ildaran waalmru taladuna yowmaidin maalintaa lilaah ilaahay ba usugnaatay arrinku ilahay buu ku ururay maalintaa ilahay baa su-aal weydiiyey khalqiga usoo dhigo wuxu uhi liman ilmulku lyawm maanta yaa wax leh lilaahi alwaaxidi alqahaar ilahay awooda badan baa wax walba iskale suuratu lmudafifiin iyadana qeybteeda hore waxyaabaha dadku uu ku halaagsamuu ku guuldaraystu dulmiga ku galay wax kamida bay markaa deedifaysay oo ah dulmiga dhaqaalaha alifsaad aliktisaadi in dhaqaaluhu uu aafoobo oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda waxyaabuu islaamku u ilaalinayo ayaa ay ka mid tahay marka maalinka qiyaamaha waxyaabuu qof ku fashilamaya waxaa ka mid ah dadka naftooda uu dulmiyo meel kaga dhaco iyo maalkooda uu dulmiyo insaankuna sidiisaba waa aliif waa midaan keligii istaagin ilaahay unbaa keligii istaago cidna u baahnayn tabaaraka wa tacaala wuxuu u baahan yahay inuu cid la mucaamaloodo oo uu guursado oo uu la sheekaysto oo uu la dego oo uu wax ka iibsado lidaalik baan arrintaa aanay ku kala baxayn gaalka iyo islaamka ee gaal iyo islaamba waxay kala iibsanayaan way macruuftay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo amaah lagu leeyay in yahuudi uu ku leeyay inuu dhintayba marka mucaamalada noocaas inay hagaagto bulshada caalamka oo dhan baa hagaagaysa in cirbaha la iskooyo ifsaad iqtisaadi uu yimaado oo dhaqaalaha la iska naafeeyana caalamka oo dhan baa khalkhalaya kalsooniduna way dhimanaysa waa sida ay maanta ku hayaan gaaladu meel walba waxay u samaysteen fujaano yaryar iyo akawno yaryar oo markaasaa heerka la marayo adduunyada oo dhan wixii laga soo shubaya waa la wada eeganaya markaasaa dadkeeni waxay ka qaylinayaan oo lacagtii aan guriga ku dhisan lahaa toban kun baa soo shubi kari laha oo maxaa dee waa la eegaya heerkaasaa la gaara waa in wax laga goosta waa in meel la doonaya ay martaa oo kabaha laga subkaraa inta waxaa la biiriyo ama adiga lagu bamgareeya inta hoob lasoo siisto wixii lagaa jarayay lacagahan meelahan lasoo marinayo way wareegaysaa unoo dabeetana waa la rifayaa unoo hubkii unbaa rasaasumaadana lasoo siinaya madaxaagaaburta marka ifsaadkan iqtisaadiga ah waxyaabaha caalamka ifsaadiyay buu kamid yahay iyo dulmigaas iyo xadgudubkaas iyo ribadii marka bahalkii la odhan jiray tatwiif lkayli walmiisaan kafada iyo galaanka haddii halkaa la isu dhex fadhiisto waa jidgoyn khatar ah nabigu calayhi salaatu wasalaam madiinuu tegay iyadoo dhibaatadan ay haysato oo laba galaan ay leeyihiin koox miisa ah laba galaan ayay leeyihiin mid waxbaa lagu soo miistaa midna waa lagu sii miisaa mid ama midna dee diis diis buu leeyahy iyo waxyaaba hoosta laga nabay midna wuu fayowyo waa waafi sidaa ilaahayba u tilmaamay ilahay baa waxba ka qarsoomay tabaaraka wa tacaala markaasaa la saxay waa la saxay marka lama ogola dhaqaalaha in lagu ciyaaro dawladdaan laga ogolayn dadweynahaan laga ogolayn in la xaaraantinimeeyo iyo in wax la isweydaariyo iyo in dadka warwar uu ka gala midna lama ogola haddii khalkhalkaasi yimaado oo adiga arkay tadaaqumul ascaarka waxaa la yidhaha markuu sicirbarku had iyo jeer inagu dhaco dad badan baa naafooba oo daacamshurigood meesha uu ka baxaa ka baxaya marka waxyaabaha iqtisaadka sida fiican ee uu soconaya dulmiga looga ilaalinaya aayaadkani iyadoo weliba ay maki yihiin ay ka waramayaan ibnu cabaas buu ahabaan filayaa saxaabigii lahaa markuu la hadlaya shaqaalaha dukaamada iyo baqaarada ay haya wardadow waxaa madax la idinka dhigay arrin ummad dhan lagu halaago ummadihii caalamka soo soo maray kamid a qowmu shucayb waxaa lagu halaagay maxay halkaasunbay dhex fadhiisteen jidgooynta ay galeen waxay ahaayeen kafad iyo miisaan kudir bay ahaayeen labadaasay dabeedna dadka ka aafeeyeen halkaasaa laga raacay marka iska hagaajiya buuna marka la leeyahy kafadda iyo miisaanka waa waxaa la mid noqonaya un shayga tayadiisa iyo tiradiisa alkamu walkayf inaan midna laga nuqsaaminin wey oo wixii lagaaga iibsanaya wixii un waa inuu noqdaa kamkiisa iyo kayfkiisa macnaha waa inaana tiradana nuqsaaminin tayadana nuqsaamin haddii tiradu ay dhammaystiran tahay oo galaanku galaankii yahay laakiin tayadaad uga iibinaysa tuumoodayaane subag baad saliid uga iibinaysa iminka waxaaba la tilmaama caanabooyn magaalada dusuud un lagu walaaqo dabeedna shariikaana dadka lagu dhaamiyo dad mas-uuliina baa noo sheego soo arko u dhabagalay waa musiibo aada u weyn wey iyo foolxumo iyo ceeb jirta runtii oo dee taa aayaadku ay nahiyayaan ka mid a dawooyinkii baan la ogolayn in la qisho sharikaadku ay iska hubsadeen hadduu kambanigii u tago u ihahdo war anuu kimikalka wax badan bal adigu iskaba hayso malaha taasaa qaaliye dee ii buuxi una calaboonaha iyo daqiiqdeeda aniga kabsoosha un ii buuxi haddaba arrimo la sheegay ogow balaayooyin la sheegay weeye balaayadan af lagama dhowre si in looga faj xudayf wuxuu yidhi wuxuuna weydiin jiray nebiga balaayooyinka si aan isaga ilaaliyay marka si aynu isaga ilaalino weeye cid ku dacaynayn mayno taas baynu uga jeednaa ficlan iyo qofka muslimka ah walaalka ah waa loo naseexeeya si aan wixiisu dee aayatiinkiisu xaaraan u noqon marka haddii kimikalkii laga shaxaado oo kab soo shucaadi tahay dee maxaa jira tiradii way buuxdaa laakiin tayadii baa dhiman kambaniyadan gaaladuna waxay isticmaalaan marka hore kabana wuxuu sameynaya xayeysiis ku soo badayaa shayga tayadiisa wanaajiya dabeetana saasuu ku suuq galaa marka lala dhaco ee uu la qabsado ayuu hoos u dhigaya markaa way dhacdaa laakiin waa arin aan labada midna la ogolayn qualitigiisa iyo quantitigiisa labada shayga midna waa in laga nuqsaamiyaa bismi illahi raxmaan raxiim waylun baa ilaahay uri halaag lilmutafifiina buu usugnaaday kuwa fududaynaya aladiina kuwaasoo ida ktaaluu cala annaas dadka markay kasoo miisanayaan yastawfuun way soo dhammaystiranayaan waidaa kaaluuhum markay usii galaamiisayaan aw wasanuuhum ama kafada ay usii saarayaan yuksiruun way baqaasiyayaan markaasay rifan iyo lisan ayay ku samaynayaan wixii alaa yadunnu miyaanay malaynaynin ulaaika kuwaasi annahum mabcuuhuun in la soo saari doono liyawmin caiim fii yawmin caiim maalin weyn in la soo saari doono waa qiyaama yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalinka khalqigu ay isu soo taagi doonaan ilaahay ayay saa isu soo hortaagayaan maalinkaa miyaanay kuwaasi ka cabsanaynin alaa yadunnu ulaaik miyaanay malaynin miyaanay yaqiinsanayn kuwaas hadduu qofku taa yaqiinsan isle kafadda iyo miisaanka aakhiro kugu laba dhici oo ay qarxi doonaan hadduu isleeyahay dee kuma noqdeen qofka ee uu ka feejignaan lahay marka saasay tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin hanuur iibinayo u yimi oo dabeedna gacantu saa u geliyey mise hoos taaba qoyan waar waa sidee buuri dee roob baa helay buuri dee inta qoyday maad dusha marisid buuri hadda wuxuu sheegayaa inaanu sidan ku iibsanayn man hashanaa falaysa minaa buu nebigu qaacido ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ka wax isweydaariya annaga naga mid maaha qaacidadaasaa u taalla mar walba waa qof damaaciya dadka lama doonayo wuxuu isagu doonayo keligiibuu rabaa inuu noolaado inuu buuxsado laakiin dadkana uu rifo taasi maya waa qalab allahu aclam